الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات murutaniya waa dal carbeed oo ka mid ah dalalka dhaca waqooyiga qaaradda afrika qaybtana ka ah dalalka la isku yidhaahdo bilaadulmaqribul islaami wuxuu dalkan sidoo kale caan ku yahay magaca bilaadu shanqiid waana magaalo ka mid ah magaalooyinka dalka murutaniya marka laga hadlayo dalalka ay ododaagta yihiin waxaa ka mid ah maroko oo kaga beegan waqooyi galbeed aljeriya oo kaga aadan waqooyi bari maali oo kaga beegan bari halka jihada koonfureedna uu kaga aadan yahay dalka senegaal marka laga hadlayo dhul ahaan murutaniya sagaashan boqolkiiba waa dhul saxaro ah bid ahaan wuxuu ku fadhiyaa hal milyan oo kilomitir oo iskuweer ah dadka waddankan degana waxaa lagu qiyaasaa afar dhibic saddex milyan oo qof waxayna badankood ku nool yihiin koonfurta dalka oo ah dhul siman wuxuu islaam ku gaaray dalka murutaniya sannadku markuu ahaa boqol toban iyo lixdii hijriyada xilligaas oo uu dhulkan halgan diinfaafin ah ku tegay hogaamiyihii lagu magacaabi jiray xabiib ibnu abi cubayda ibnu cuqba ibnu naafic oo ka mid ahaa dhashii hogaamiya cuqba ibnu naafic oo uu u laabanayo fadliga ah in islaamku ku faafo maqribul islaam dadkii ku noolaa dhulkan oo caan ku ahaa magaca almulathimuun oo ah dad wejiga qarsada ilaa iyo haatanna dadka waddankaasi ku nool dhaqan u ah kana soo jeeda qabaa'ilka sanhaajiyada ee xoolodhaqatada u badan ayaa si dhib yar ku qaatay diinta islaamka durbadiina waxay isku beddeleen ducaad diinta faafisa oo jihaad ku tegay dalal dhaca afrika oo ay ka mid tahay suudaan qabiilka lagu magacaabo lamtuuna ayaa sanhaajiyiintan hoggaamin jiray oo uu ka soo bixi jiray qofka boqorka ah waxaana boqorradii ugu caansanaa ee soo maray ka mid ah talakaakiin oo la jihaaday nasaaradii koonfurta suudaan qabaa'ilka sanhaajiyiinta waxaa markii dambe ka soo baxay dowladdii islaamiga ahayd ee almuraabituun oo leh qiso dheer oo ku suntan jihaad gurmad iyo difaaca mustadcafiinta siibaa marka la joogo dhulka andalus oo yuusuf ibnu taashfiin raximahullah oo ahaa amiirkii dowladdan uu hiil walaal ku tegay inkastoo sanhaajiyiinta ama almulathimuun asal ahaan aanay carab ahayn oo ay ku abtirsadaan qabiilka amaasiqada haddana waxay ku milmeen carabtii hijrada ku tegay dhulkaasi qarnigii lixaad ee hijriyada inay si fudud isku dhex galaan oo ay kala guursadaanna waxaa fududeeyey islaamnimada bulshada reer murutaniya waxay u qaybsanaan jireen waayadii hore dhowr qaybood oo mid weliba shaqo iyo howl u gaar ah leeyahay carabta waxay howshood u ahayd halganka iyo difaaca dalka halka dabaqadda zawaaya loogu yeerana ay shaqadoodu tahay waxbarashada iyo cilmiga qolada xaraadiin lagu magacaabana waxay qaabilsan yihiin wax soo saarka beeraha halka almucallimiin qolada loogu yeerana ay shaqadoodu tahay farsamada gacanta horraantii qarnigii labaatanaad ee milaadiyada oo ay burburtay dowladdii cuhmaaniyiinta wuxuu murutaniya ka mid ahaa dalalka maqribul islaam ee u gacan galay gumaystaha laakiin sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii ayuu dalku qaatay xurnimo aan dhammaystirnayn mid ka mid ah tilmaamaha uu la gaarka yahay dalka murutaniya dadka ku noolna lagu ixtiraamo waa xifdinta iyo barashada cilmiga sharciga ah dalkan ayaana waxaa ka soo jeeda culimo baac dheer ku leh faafinta cilmiga sharciga ah culimada caanka ah ee ka soo jeeda murutaniya waxaa ka mid ah sheekh moxamed al amiin ashanqiidi oo ah qoraaga kitaabka tafsiirka ah ee aadka looga faa'iiday laguna magacaabo adwaa'u lbayaan fii tafsiiri alqur'aani bilqur'aan iyo kitaabka dafcu iihaami alidiraab can aayaati alkitaab oo uu kaga hadlayo aayadaha maanka basharku uu u malayn karo inay iska hor imaanayaan magaalooyinka ugu caansan dalka murutaniya waxaa ka mid ah nuwaagshod oo ah caasimadda dalka iyo magaalada shanqiid oo horaan ahaan jirtay mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan dalka kuna caanbaxday cilmiga iyo culimmada suhaadda ah فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات